بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن كسو جرنا كتاب كي أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة وشيخ حافظ بن أحمد الحكم وإسكلها وعن سو قارني سؤال شبق اللبات شيخ حلي سؤال ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب محوية دليل كتسينايا مالين كدنبيي وقيامها أه إن الرميايو daliilkaasuna uu yahay mid qur-aanka ku jira jawaabtii waxay tahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana kuwa aan ka baqaynin annaga la kulankeenna inay aakhiro nala kulmaan sababtoo amaba rumaysnaba in lays soo bixinaayo ama aan rajaynaynin la kulankeenna waraduu bilxayaati addunyaa kuna raalli noqday addunyadan dhow waatma-anuu bihaa ku xasilay oo iyada uun u shaqaysta oo aad ugu firfircoon waaladiina kuwii hum iyagu can aayaatinaa khaafiluun halmaansan oo ka jeedsaday oo aan fiirfiirinaynin aayaadkanaga oo ah sida tabari ku fasiray adilada ku tusinaysa kelnimada alleh iyo xujooyinkii alla uu ku oogay addoommadiisa inay cibaadada isaga keliya u saafi yeelaan kuwa tilmaamahaas lagu soo sheegay waa afar tilmaamoode ulaa'ika kuwaasi ma'waahum naaru meesha ay u hoyanayaan oo hoygooda ah waa naar bimaa kaanuu yagsibuun bisababi maa kaanuu yagsibuun waxa ay samayn jireen oo acmaalaha sababteed ay ku muuteen naartaas iyo wa qowluhu tacaala waxaa ku tusinaya in ay waajib tahay in aakhiro la rumeeyo oo qur-aankiina ka mid ah alla qowlkiisa uu yidhi man kaana yarjuu man kaana yarjuu liqaa'a allahi qofkii damcaaya la kulanka alleh fa inna ajal allaahi alla muddayntiisii uu muddeeyey khalqiga inuu soo bixinaayo si loo kala xukumo oo qofkii maaragtay wanaag mudanna wanaag loogu abaalmariyo qofkii ciqaab mudanna loo ciqaabo la'aatin waa mid maaragtay degdeg u imaanaya oo dhowaan imaanaya wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi innamaa tuucaduuna waxa idinka laydin yaboohaayo oo ah in laydin soo saaraayo yacni bacdigii kayrkiisba la saadiqun waa yabooh run ah wa ina addiina is-abaalmarintii marka la is-xisaabiyo kadib la is-abaalmarinaayo la waaqicun waa mid dhacaaya oon shaki ku jirin wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina asaacata laatiyatun laa rayba fiiha saacaddii alla uu soo nooleynayey dadkii dhintay si maaragtay loo abaalmariyo waa mid imaanaysa shakina kuma jiro laa rayba fiiha shakina kuma jiro imaatinkeeda ee yaqiinsada inay imaanayso idinkana laydin soo bixinaayo markaad dhimataan kadib laydinkuna abaal marinaayo wixii camal ahaa ee aada hormarsateen ilaa kayri daalika min alaayaat iyo aayado kale oo maaragtay fara badan oo ku tusinaya in lays soo bixin doono wa anna allaha yabcathu man fi lqubuur allana inuu soo bixin doono dadka qubuurta ku jira aayadaha bacdiga iyo soo saaridda ka hadlaya aad bay u badan yihiin qur-aanka oo towxiidka marka laga soo tago maaragtay aayado ka badan maba jiraanba ee yowmul aakhir aayadaha ku saabsan su-aasha boqol iyo saddexaad shiikhu wuxuu weydiiyey maa macna aliimaani bilyowmi alaakhir wama aladii yadkhulu fiih maxay tahay macnaha in la rumeeyo maalinkii dambeeyey maxaase soo gelaya rumayntaas oo ku jira yowmul aakhirka ka mid ah culamada qaarkood muxaqiqiinta ah yowmul aakhirka waxay bay yidhaahdeen waa magac kulansada wax alla wixii geerida ka dambayn doona jawaabtu marka waxay tahay macnaahu in la rumeeyo maalinkii dambeeyey yowm alaakhiraha macnihiisu waa altasdiiqu aljaasimu biityaanihi laa maxaalata waa rumayn go-an oo la rumeeyo inuu imaan doono maalinkaasi shakina aanu ku jirin waalcamalu bimuujabi daalik laguna camal falo waxa rumayntaasu ay keensanayso oo ah in laysu diyaariyo nin baa rasuulka sal ll ly slam saacaddii weydiiyey markaasuu wuxuu ku yidhi maa acdadta laha maxaad u diyaarsatay wayadkhulu fii dalika waxaana soo gelaya aliimaan bilyowmi alaakhir waxaa soo gelaya aliimaanu biashraati asaaca in la rumeeyo calaamadihii tusinayey in qiyaamuhu dhici doono wa amaaraatiha iyo in la rumeeyo calaamadihii allatii takuunu qablaha ee qiyaamaha ka horeynaysa laa maxaalata shakino aanu ku jirin in maad calaamaadkaas ay imaan doonaan wa bilmowti sidoo kale in la rumeeyo geeridii iyo wamaa bacdahu waxa ka dambeeya oo min fitnati alqabri ah in qabriga la isku imtixaani doono oo qofka marka qabriga la geliyo oo dadku ka kala tagaan laba malak ayaa uu imaan doona oo waxay weydiin doonaan man rabbuka yaad caabudi jirtay maa diinuka diinkaadu muxuu ahaa man nebiyuka yaa nebi kuu ahaad oo nebi ahaan aad u rumaysnayd su-aalahaasaa la weydiinaya iyo wa cadaabihi wa naciimihi marka las imtixaano kadib waxaa ka dambayn doona in qabrigii la ysku cadaabo ama la isugu nicmeeyo wa binnafkhi sidoo kale in la rumeeyo in la afuufi doono fi suuri wax buunka la yidhaahdo waxay sheegaan maarata carabi ahaan waa wax gees laga sameeyay leeyihin waxaan la yaqaano suurku oo aad macnaha u qaylinaya laakiin waxaan anagu hadda kolley aragnay ma aha waa suurku kolley waa wax weyn oo malag baa afuufi doona oo marna marka uu afuufo dadki waa ay dhimanayaan mar kalena waa la soo saaraya dadki sidoo kale in la rumeeyo wa khuruuji alkhalaa'iqi min alqubuuri in khalqigu ay ka soo bixi doonaan qubuurtii ay ku jireen iyo wamaa fii mowqifi alqiyaamati sidoo kale in la rumeeyo wax maaragtay banka qiyaamo istaaggiisa lagala kulmi doono oo ah min alahwaali waalafsaaci waxa lagala kulmi doono banka qiyaamo oo ah arrimo aad u daran iyo wax laga cabsado ahwaashii afsaacdu kalama foga xagga macno ahaanta oo howlka alfasac waa lagu macneeyaa wixii ku cabsi geliyana howl waa la yidhaahdaa arrinka daranna howl waa la yidhaahdaa iyo sidoo kale in la rumeeyo wa tafaasiil ilmaxshari yacni kulminta dadka lasoo kulmin doono iyo khalqigii oo dhanba tafaasiishiis iyo sida uu u kala maaragtay dhigdhigan yahay oo la rumeeyo wa nashri suxufi in maaragtay waraaqihii la nashrin doono iyo kutubihii lagu qoray dadka camalka ay samayn jireen intay adduunyada ku noolaayeen wa wadci almawaasiini sidoo kale in la rumeeyo miisaanyaalkii in la dhigi doono si dadkii camalkoodii loo miisaamo wa bisiraati sidoo kale in la rumeeyo in maaragtay jid yar oo la maraayo uu jiro oo ka dul maaragtay taagan jahannamo oo dadka dhan ay wada marayaan oo dadka qaarkoodna maaragtay ay naartii ku dhacayaan qaarkoodna maaragtay dhibaatooyin soo gaarayaan qaarkoodna sidii maaragtay biriqo kale ay u marayaan waa la kala duwan yahay walxawdi sidoo kale in la rumeeyo darkii rasuulka sala allahu alay wasalam oo dadku ay soo aroorayeen washafaacati iyo in la rumeeyo sidoo kale shafaacadii in ergeyno ay jirto oo ay ugu weyn tahay bal dadka marka ugu horreysa in la kala xakumo oo shafaacatlkubraa la yidhaahdo oo rasuulkeennu sal ll ly slam uu leeyahay iyo wakayriha iyo arrimihii kale waxaasoo dhanna waa uu ka wada hadli doonaa sheikhu wa biljannati sidoo kale in la rumeeyo jannadii iyo wa naciimiha nicmadii alla uu dhexdeeda yeelay alladii aclaahu nicmadaasoo waxa ugu sarreeyaa ay yihiin annadaru ilaa wajhi illaahi caza wajalla in la fiiriyo wejigii alle wa binnaari sidoo kale in la rumeeyo naartii wa binnaari sidoo kale in naartii la rumeeyo iyo wa cadaabiha cadaabkeedii alladii ashadduhu waxa ugu daran cadaabkaas waxa ugu daran cadaabkaas uu yahay xajbuhum can rabbihim casa wajalla in ayagii laga xijaabo rabbigoodii abuurtay oo ay arki waayaan su-aasha boqol iyo afaraad shiikhu wuxuu yidhi hal yaclamu axadun mataa takuunu saacatu qof ma og yahay marka saacaddu ay dhici doonto wakhtiga ay dhici doonto jawaabtu waxay tahay majiiu saacati min mafaatixi alghaybi alati istaathara allahu tacaala bicilmiha saacadda imaatinkeedu waa furayaalkii gheybka wax ka mid a ee alla wuu cilmigeed ee alle wuu cilmigeeda la gooni noqday kama qaala tacaala sida alle uu yidhi in allaha cindahu cilmu saacati alla agtiisa waxaa ah saacadda iyo wakhtiga ay dhici doonto cilmigeeda alla agtiisuu ahaaday wa yunazilu alghaytha roobkana alla soo dejiya isagana wakhtigiisa alla yaqaana wayaclamu maa fi larxaami waxa raximka ku jirana alla isagaa og wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu qada nafina ma oga waxay berri kasban doonto oy heli doonto wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafina ma oga meesha ay ku dhiman doonto intaasba allah la gaar ah wa qaala tacala alla wuxuu yidhi yasaluunaka can isaacati qiyaamadii ayay ku weydiinayaan ayaana mursaahaa goormay dhacaysaa qul waxaad tidhaahdaa innamaa cilmuhaa wakhtiga ay dhacayso aqoonta loo leeyahay cinda rabbi alla agtiisa unbuu ahaaday qofna ma taalacsiiyo alleh laa yujalliiha mana muujiyo liwakhtihaa wakhtigeedii ay dhacaysoo la yaqiinay ilaa huwa alla moogiye haqulat way weynaatay fi samaawaati waalardi cirarkii iyo dhulkii bay ku weynaatay yacni dadkii cirka iyo yani khalqigii cirka iyo dhulka ku noolaa ay ku weynaatay macnaha waa shiddadeeda darteed laa ta'tiikum idiinna imaan mayso qiyaamadii ilaa baktatan iyadoo kada ah moogi si kadisaa ayay idinku imaanaysaa alaayatayn sii akhri buu leeyahay wa qaala tacala alla wuxuu yidhi yasaluunaka can isaacati saacaddii bay ku weydiinayaan ayaana mursaahaa goorma ayay dhacaysaa wakhtigay dhacaysa waa wakhtigee fiima anta min dikraaha adigu kuma jirtid wax ah sheegidda wakhtiga saacadda hawshaadi ma aha marka dadkii baa waxaa la leeyahay wixii idin munaasabka ahaa ku mashquula dad yohow ilaa rabbika muntahaahaa cilmigeedu adiga xaggaada muuse ahaanine oo khalqigoo dhan waxba kama oge alle ayaa maaragtay cilmigeeda loo celiyaa alle ayaa cilmi u leh wakhtiga ay dhacayso oo cayiman alaayaat walamaa qaala jibriilu linabiyi sal alla slam markii jibriil uu ku yiri rasuulka sal slam walamaa qaala jibriilu linabiyi sala allahu alay slam markii jibriil uu ku yiri nebiga sal alla alay slam fa akhbirnii can isaacati xadiidkii dheeraa oo arkaantii iimaanka iyo arkaantii islaamka iyo ixsaanka iyo ka hadlayay waxaa marka kusii jiray oo aakhirkiisa ku jiray fa akhbirnii can isaacati bal saacadda iga waran wakhtigeeda qaala wuxuu yidhi malmas-uulu canhaa ka la weydiinaayo saacaddii ma ahaanin biaclama mid ka cilmi badan oo uga cilmi badan mina saa'ilka wax weydiinaya jibriilow anugu kaagama cilmi badni wadakara amaaraatiha wuxuuna sheegay rasuulka sal ly slam markii la weydiiyey calaamaadkeedii qiyaamahaas yuu maarata wuxuu sheegay calaamaadkii qiyaamuhu qaar ka sheegay wasaada fi riwaayatin riwaayo kale waxaa ku ziyaado ahayd fii khamsin yani arrintaas ah in saacaddii cilmigeeda la yaqaano fii khamsin yay ka mid tahay laa yaclamuhuna ila allahu tacaala allah ma ogiye wax kaloo yaqaana aysan jirin watala alaayat asaabiqa aayaddii lasoo dhaafay ee suuratu luqmaan ku jirtay yuu akhriyey rasuulku sala allah alay slam wabillahi towfiiq